أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaadaah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinna dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaare lagu soo gaarsiiyey silibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka gaarisa ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korartay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas in ka badan shan iyo soddon xildhibaan oo ka tirsan riddada ayaa taageeray doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe oo khilaaf xooggani uu kala dhexeeyo murtad xasan gargurte munaasabad lagu caleemasaaraya malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba qodobadaas warkeenna oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wararka ku saabsan howlgalladaas iyo waxyaabihii ugu dambeeyey waxaa inoo eegaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka duleedka degmada afgooya kamiin oogu dhigeen koliyo maleeshiyaad murtadiin ah kamiinka ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana xogta hordhaca ah ee kusoo dhacday warqabadka andalus xaqiijinaysa in mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen gaari cabdibilaa oo qori dhashiikaa uu saaran yahay kolonyada murtadiinta ee kamiinka loo dhigay ayaa doonaya inay galbiyaan kolonyo sahay u siday saldhigga bilidoogle balse sahaydii ayaa dib loogu celiyey magaalada muqdisho kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay kamiin culus u dhigeen kolonyadii sahayda galbinaysay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha xabashida duulaanka ay kaga sugan tahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adag loogu maqliyay deegaano ka fog degmada diinsoor sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee makuudo ee magaalada baydhabo dhanka kale gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada salibiyiinta kenya ee deegaanka kiwanja ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa oo ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacna waa hal askari oo isla kufaarta kenya ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya ayaa imaanaya xilli maalin ka hor howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiintu ay bakhti iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afartan iyo kow askari oo isugu jirtay kufaarta yuganda kuwa xabishida etoobiya iyo kuwa salibiyiinta kenya shukran akhuna abu xasaan ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korartay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xilli ay sii kordhayaan dilalka afduubka iyo dhaca hantida ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka koonfur afrika waxaa dhowaan magaalo ka mid ah dalkaasi lagu afduubtay wiil soomaali ah oo ku noolaa halkaasi wiilkan dhalinyarada ah ayaa lagu magacaabi jiray shacayb maxamed xirsi mana jirto ilaayo hadda wax war ah oo laga helayo halka ay kooxaha afduubtay ay la aadeen wiilka soomaaliga ahaa mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wiilkan soomaaliga ah waa arrin naxdin badan arrinta halkan ka dhacday oo ah shucayb maxamed xirsi oo lagu afduubtay magaalada port elizabeth galabta ama maqribkan barnaamijkana waxaan la wadaagnay laamaha ammaanka iyo qolooyinkii ku shaqada lahaa keyskii waa la furay waa lagu daba jiraa insha allahu tabaaraka watacaala baaristiisa iyo sida ay waxa u dhaceen wixii dhan ilaa haddana wax information ma hayno bartii ninka baabuurka lagaga dejiyey ayaan taaganahay baabuurkii kolley wuu yaalaa inkastoo faraha uula tagay maalmo ka hor ayay ahayd markii laba wiil oo soomaali ah lagu toogtay magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika halkaas oo ay joogto ka noqdeen dililka soomaalida iyo boobka hantidooda shukran akhuuna marwan in ka badan shan iyo soddon xildhibaan oo ka tirsan kooxda riddada ayaa taageeray doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe oo uu khilaaf xoogani kala dhexeeyo murtad xasan garguurte walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa warkaasi noo haya in ka badan soddon iyo shan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa taageeray doorashada uu qabsanayo murtad axmed madoobe madaxa maamulka riddada jubbaland xildhibaanadan oo shir jiraad ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa sheegay inay taageersan yihiin tallaabadii uu axmed madoobe dhowaan oo ku magacaabay guddiga doorashooyinka jubbaland waxay sidoo kale weerar afka ah ku qaadeen xasan gurguurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada ayagoo tilmaamay inuu ku tuntay nidaamkii riddada u yiilay dhowaan xildhibaanadan waxay tageen magaalada kismaayo halkaasi oo uu axmed madoobe ugu yeeray kadib markii uu sii xogeystay khilaafka xasan garguurtay iyo axmed madoobe qorshe waxaa jira kooxda riddadu ay ku doonayso in ra-iisul wasaaraha kooxdaasi murtad xamse cabdi bare oo uu ku aado magaalada kismaayo balse arrintaasi waxaa si adag kaga soo horjeestay axmed madoobe oo ah madaxa maamulka riddada magaalada kismaayo arrintan waxay ka dambeysay markii madaxa kooxda riddada xasan garguurte oo ciidamada kenyaatiga ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo uu ka codsaday in halkaasi uu ka soo dego xamse cabdi bare balse arrintaasi waxaa ka dhiidhiyey oo si adagna kaga hortagay murtad axmed madoobe kadib markii ciidamo si gaar ah isaga u taageersan uu u geeyey garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi taasna ay suurtagal tahay inay baajiso booqashada ra-iisul wasaaraha kooxda riddada xamse cabdi bare ee ku aadan magaalada kismaayo murtad gurguurte ayaa waxa uu wadaa dagaal dhinac walba ah oo ku aadan sidii uu ku baajin lahaa howlaha magaalada kismaayo uu ka wado murtad axmed madoobe taasoo ku aadan sida uu u doonayo inuu dhowaan mar kale uu isu doorto nidaamka daaquudka magaalada kismaayo shukran akhuuna abuushayba munaasabad lagu caleema saaraya malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay sida faahfaahinta warkaas oo inoogu haya walaalkeen abu xasaan beesha geledle oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhowaan qabsatay munaasabad heerkeedu sarreeyey oo ay ku iclaaminaysay inay dooratay malaaq ku hogaamiyey shareecada islaamka kaasoo ay beesha u dooratay degmada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaado munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey martiqaad heer sare ahna uu la socday waxaa lagu casuumay culummo nuqabo salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay malaaq maxamed malaaq cabdigaruun ayaa loo doortay malaaqa cusub ee beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna mas-uuliyiinta beesha tilmaameen in malaaqan loo wada dhan yahay oo dhammaan beesha oo dhan ay ka wada midaysan tahay inuu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka malaaq aadanjiis oo ahaa malaaqii hore oo muddo laba sano ah beesha si kumeel gaara ugu maamulayay degmada baydhabo iyo deegaanada ku dhow oo goobta ka hadlay ayaa wareejiyey xilkan hadda ma inteegagnaa ilaahay ama hadlehe daraad doorashadii bagalnay ha doorani ilaahay keerkuela malaaga doorani liindhonyi anina ilkamid ana wareejaay gerana ha wareejiya haddana marlama ada wareejiyey
culummadii munaasabadda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekhulwaalid asheekh fu'aad maxamed khalaf xafidahullah isagoona shiiqa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu la ballamay reer bani israa'iil wa bacahnaa minhum inay cashara naqiiba laba-iyo toban ugaas bay iska soo saareen wa qaala allaahu innii macakum alle wuxuu yidhi anaa idiin hiilinayo anaa idiin gargaarayo shan arrimood haddii aad samaysaan shan buu kula ballamay kow lain aqamtum asalaata salaadda haddaad ogtaan wa aataytum azakaata sakadana aad bixisaan wallabo wa aamantum birusuli rusushaydana aad rumaysaan waa saddex wacasartumuuhum haddaad diinka u hiilisaan rasuulka aan soo dirayo hiil aad siisaan waa afar wa aqradtum allaha qardan xasana qaar ka mid a salaadiinta waxgaradka nuqabada qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey malaaqa cusub may hadhowaayane ee walaalka la doori ugaas maxamed ugaas ibdigaruun oo kolley sahta dheegani doorashadiis safaylan dhiidi iyo hadhowaayana maybalana ugaas ha dhawaaw ilaahayaa kama hadsan malaaq maday malaaq dagaruun mayba diyaarkiin leenaa wada shaqayn oo bileerin oo dhina welbalaa inaynu keela shaqayno marka koowaad waxaan leenahay malaaqow saa dhawaaw wada shaqayn saa ka dhawaaw isdaryaal saa ka dhawaaw darasnimo saa ka dhawaaw diinta ilaahay saa ka dhawaaw marka koowaad intaasaan leenahay ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar naqi maxamed cabdi oo beele reergeela doorhadan in uusa ka hoggaamiyey shareecada islaamka qaybtiya degan deegaanka dusta ama degmada baydhawo maylanaa naqiib hadhowow may ha kabiirtay golo qiimo badan oo sharaf badan iyo nuqabo adag oo ku horooyin shaqada iyo mas-uuliyadda intaba runtii baal dahab aan ku galeen shaqadii mas-uuliyaddii baniadmaday lama saari maylana ha ka dhawaaw insha allahu tacaala shaqadaasi ugu dambayntiina askari taa'ibah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaasi noo sii ambaqaadaya abuukar muxidiin cabdulle waa askari taa'ib ah oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ay leedahay dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ah ee loogu yiro gorgor muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta waxa uu kasoo shaqeeyey qaar ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay wilaayada shabeellada hoose waxaana allah fadligii ugu dambeyn isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe askarigan ayaa ka sheekeeyey sababta ku dhalisay inuu kasoo tago murtadiin wuxuuna ammaanay sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona kuwa ka dambeeya ee murtadiinta ah ugu baaqay inay diintooda usoo laabtaan bismillaahi abuukar muxudiin cabdulle waxaan ka tirsanahay ee ururka lamaad ee guutada ee gorgor ilaahayaa mahadda iskale alxamdulilaahi waxaan ka tirsanahay owdhiigle inaanan u naqanaan go-aansada markii hore fasax ayaan kusoo baxay dib ayaan ugu naqa diiday lambarhadeydii wixii gugaha iska dansaday ilaaha markiis kale waxaan go-aansaday inaan marka aan imaado oo meesha dhulka walaayo timaado aan iska joogo oon micnaha ewelba iyo asagaan joogi jiray oon ku koray oon kusoo barbaaray waalidkiina ay joogaan iyo wax dheefka aan lahayn oon kusoo kornay marka inaan dhulkan yaa imaado maaragta walaayada aan u imaado ilaahay koomada raaday arrinkayga aan u sheego ayaan go-aansaday sim sharafle ayaa laisoo dhoweeyay ilaaha mahad iskale wax hadda maaragta broblema ma jiraan waxaan aniga hadda marka fikirkan waxaa igu dhaliya ilaahay kuumada raadee markaan fikiray inaan waxba hawsha meesha ka socota wax howl ay waxba kasoo baxaysa aysan ahayn markaan arkay ayaan anigu go-aankayga soo qaatay inaan meeshaan kasoo tago waxaan aniga aaminay inaan maaragta gaalada caratuur u ah xabadda koobana haddii way lasoo rido difaaci ku dhacdaa difaacina inaan ahaan aaminsan difaac waa kasoo baxa inta hadda jirtana waxaan ugu baaqaa inay difaacaas ay gaaladu yihiin ay kasoo baxaan waa dallacdayo derajadaadii way lama derajaa dallacdaa la yiri ee soo laabo asaan eri u naqamaa cirka xataa mina dhagxa ka yimaadeen wax qajafa ma lahan baaloota ka dhici mayso jawi degan waaye ilaahay kuumada raadee ma waxaan isla soconnaa rag oo walaayada kamid ah isla soconnay xaafadaan ka tegayna xaafad kalean aadayna hore hore meelay iska saarayaan sidiyaa loogu imaaha okay waa habi waa jawi degan waa waxa uu taa'ibkan ku biirayaa silsilado toobadkeenayaal ah oo horey u soo gaaray maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka kuwaas oo markii ay kasoo laabteen gaalnimada ay ku dhaceen si sharaf leh loogu soo dhoweeyey goobaha lagu maamulo shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay walaalkan cabdilqani warbixintiisaas warkeenii subaxnimo saaka ayay u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war ka lamida intaan ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma nasiir